ramaan raxiim wadahadalla ka yaga u dhacay maalinkii sideed iyo tobanka bishan saddexaad ee hadda aynu ku jirno labada kun iyo sideed iyo tobanka kulankaasi waxaa saldhig u ahaa xoogaa yaroo shaqaaqo ka yara jirtay xuduudka isku socodkii dadka oo xoogaa hakad galay hadday noqon lahay dhinacii ganacsiga dhinacii waxbarashada iyo dhinacii shaqooyinka hay-adaha iyo dadka labada dhinac ka kala shaqeeya arrintaa kulankanagii aynu qaadanay waxaa ujeedadiisu ahayd sidii wada shaqayn maamulna loo heli lahaa si danaha ka dhexeeya labada wadan iyo dadkan labadan magaalo ee dariska ay ay u wada socon lahayd si danu ay ugu jirto dhammaan labada shacab ee labada dhinac ku kala nool sidii la iskaga kaashan lahaa security-ga iyo amniga kulankaasi ujeedadiisu intaasay ahayd hadday noqon lahayd dhinaca wada shaqaynta iyo hadday noqon lahayd dhinaca tradeka iyo waxa dadka ka dhexeeya kulankanagaasu meel fiican ayaan dhignay waxyaabihii aynu ka wada hadalno o dhan si fiicanna waa isugu raacnay kulan saddex biloodlaa in ama lixdii biloodba mar dhinac regional ahoo gobolka inaan isugu nimaano sidoo kalena kulan wiiglaa ama wiigiba mar ah in labada maamul degmada mandheera iyo degmada beledxaaw ay isugu yimaadaan oo wada shaqayntu ay sidaa kusii xoojiyaan yaa ballanta iyadu ahayd dhammaantii waxaa jiray qodob saddexaad laakiin aan qusaynin inta badan kulankanaga laakiin tala bixin ahaa oo ahaa midka muddona soo jiitamayay ee derbigan kenya ay leedahay waxaan ka dhisayaa meesha udhexaysa labada magaalo beled xaawo iyo mandera ee arrintaas oo culays fara badan bulshada ku haya ee dhinaca maslaxada dawladnimo iyo dadkan walaalaha ah dhexdooda in derbi iyo silig la dhigana aysan maslaxa ku jirin muddo badanna buuqeedu uu socday ayaa jiray waxay noo sheegeen in hawshaasi ay doonayaan in derbiga meesha lagu sii dhiso oo meesha hadda uu marayay oo muddo ay soo yara dhisayeen inay horey uga sii wadaan arrintaasna ay tahay amar ka soo baxay madaxweynaha kenya ee uu leeyahay derbiga meesha ha lagu dhiso arrintaa waxaan usheegnay anagu gobol ahaan haddaan nahay inaynan awoodda fulinteeda aynan lahayn waxaanay tahay wax xuduuda arrintaasna mas-uuliyadda ay leedahay dawladda dhexe intii laakiin wadahadal labada dhinac ee laga helayan waxaan u aragnaa arrintaas samaynteedu inay dhibaato fara badan oo caqabada ay bulshada u keenayso laakiin si darisnimada iyo heshiiska labada wadan loo ilaaliyo arrintaa in lagu simo dawladda dhexe dawladdu dhexe horey u gashay xildhibaano iyo wasiiro iyo dhinaca maamul goboleedka ilaa heer madaxweyneha yimid arrintaa kulankeeda iyo wadahadalkeedu waxay la tahay arrintii waxaa soo dhex gashay doorashooyinkii kenya ee dhinaca ka dhacay laakiin waa arrin u baahan mar walbaba in mas-uuliyiinta sare isaga imaadaan ee istana meel dhigaan arrintaasi marka dhab ahaantii waxaad moodaa in aragti ahaan isku si aan u arkaynay waxaana inaysan de maslaxa bulshada labada degaanba aysan u ahayna waynu isla dareemaynay laakiin anagu ujeedada iyadu inta badan waxay ahayd dhinacan kaleeto oo wixii na quseeyey wada noolashada labada shacab ee labada degmo ku nool kulankaa intii ka dambeysay xilligii kale aynu isla kulanay wuxuu ahaa oo ilaa heer degme mandheera degmada iyo beled xaawo ay wada kulmeen laba iyo labaatankii bisha iyagoo ka wada hadlay waxyaabihii heshiiska ahaa sidii usii wadi lahaa taana waxaad moodaa kulankoodii in si fiican ay iskula sii fahmeen waxyaabihii naga dhexeeyey ee laga wada hadlayay laakiin waxaa barbar socday arrintaasi arrin kaleeto oo ah in dhismihii derbiga ee dib loo bilaabay arrintaa oo dhab ahaantii aan dareemaynay in si loo yara degdegayo in si loo degdegayo oo dad ay doonayaan macnaha kulankanagaas inay ka dhex faa'iidaystaan oo ay gabaad ka dhigtaan miyaa ula jeedaa faa'iidada si fiican ma maamulka gada ayay gabaad ka dhiganayaan maamulka marka ay gabaad uga dhigtaan arrintaasi waxaan leenahay waxa weye anagu kenya waxaan jecelnahay si nabada oo nabadgelyo aynu kula noolaano waxaan jecelnahay waxaabay aratay xadgudub ka imaada in aan ka ilaalino lakiin waxaan u baahannahay inaynu isfahano iskana fahano waxyaabaha danta noo ah kana shaqayn kara waxyaabaha xasiloonida u ah labada bulsho waa gartay haye sidaa darteed waxaan jecelnahay dhismahaasi in la joojiyo dhaqdhaqaaqa laga wado xuduudana la hakiyo inta wada hadal saxa iyo waxaan isla fahano meesha ay ka dhacayaan arrintaasaan uga digaynaa dad waxaa jira shaksiyaada oo doonaya inay carqaladeeyaan wada socodka heshiiskaasi aynu horay u galnay ee kuna carqaladeeyaan waxyaabaha aan hadda dhaqdhaqaaqa ah ee meesha ay ka wadaan ee arrintaasi waxaan leenahay uma shaqaynaysa dhinaca amniga iyo wada noolaanshaha ee arrintaas waa arrin maslaxa u noqon karta maaha amniga iyo nabadda labada magaalo ay haystaan ee arrintaasna waxaan leenahay cawaaqib xumo kasta oo ka timaada ee waxay qusayn doontaa insha allah ee dadka ayagu hawshaas wada ee marka waxaan jecelnahay insha allah sidoo kaleeto in ee dawladda dhexe ee maamul goboleedka in arrintaasi aan la daawanin oo wuxuu dhibka in laga hortagay ku fiican yihiin in la daba socdo waxaa ka muhiimsan in laga hortago ee mas-uuliyaddaas in la qaato oo especially dawladda dhexe mas-uuliyaddaas ay qaadato waa waa gartay ayagaa mas-uulka ah bulshadana ayagay ee mas-uuliyiin oo ay u dhaarteen wa- wa- waa gartay guddoomiye Aye.
En- en derbiga en- en dhismaha xuduudda en soomaaliya iyo kenya in la bilaabo maadaama wadahadalkiina en taasi gaara looga hadlaya ay ahayd haatan haddana ay degdegayaan sida aada xustay oo weliba ay bilaabeen en yaa ku soo gaarsiiyey in madaxweynaha kenya uu amray
ee waa siday noo sheegeen wey waa siday noo sheegeen mas-uuliyiintii aan la kulanay yaa ugu sarreeya markaas oo kenya ka socday ee arrintaa cidda loo xil saartay waa nin jaran ah loo magacaabay ee hawshaa inuu fuliyo isaga naftigiisaana nagu yidhi
marka en waad hadda xukuumadda dhexna kolley waa ay ku maqlaysaa en ka maamul ahaan maxaa go'aansateen marka haddiiba en- en- en dhismihii uu bilaabay kol hore is-hurtaag ayay shacabku ku sameeyeen hadda waa sidee
ee dhab ahaantii waxaan isleeyahay ee arrintan waxa ka dhiidhiyey ama hor istaagay dadka shacabka ay ahaayeen ee de shacabkiina weli meesha waa joogaa annaguna dee mas-uuliyiintaa nahay ee wax kasta oo dadka shacabku ay qabaan ee iyo annagu waxaan qabno oo isku mid weeye aragtidanadu waa mid weeye hadafka iyaguna waa hal mid weeye waxaanu leenahay war arrintani si degan oo wadahadala aynu uga wada hadalno ee marna group gooni ah awood waxba kuma fulin karaan ee awood in wax lagu fuliyana waxaa ka muhiimsan waxa la isla wada fahmay oo laga wada hadlay oo meel la isla dhigay in wax lagu fuliyo arrintaa markaa waxaan leenahay sidaas iyay ku fiican tahay in lagu wado ee dadka i- labada deegaana maslaxa ugu jirta maslaxataasa ugu jirta ee laakiin haddii arrinta dhib laga shaqeeyo dhibkaasi waxa weeye cid walba ay saameynaysaa ee mana caawin doonto ee masaalixda iyo deganaanshaha labada dhinac ay haystaan Wa- waa gartay en guddoomiye maxamed maxamed maxamed en waa sidee hadda dhaqdhaqaaqa en xuduudda en mandheera iyo kenya mandheera iyo beled xaawo
ee adugu hadda dhinacaasi waxaaba yaratee problem oo cusub ma jiraan wadahadalana badan inta ay socdeen ee wax badan oo isfahama ayaa jira laakiin waxaad moodaa wixii in hadda si gooni ah ay dad gooni ah u carqaladaynayaan dad baa si gooni ah u carqaladaynaya ee dadkaana waxaan uga digaynaa dadkan bulshadani weligood daris bay ahaayeen macaamulkoodu wuu socon jiray wuuna soconaya ilaaha idankiis laakiin waxyaabaha hoose ee la raadinayo waxyaabaha hoose ee la raadinayo isku dhaca bulshada ah waxbay cidna dan uma aha arrimahaas waxaan leenahay lagaga kaaftoomo En Eh, gud- waxaana uma gud- dooman.
guddoomi- guddoomiye yaa tuhunsan tahay oo aad eh, wadahadalladaasi inay caqabad ku yihiin en maadaama aad ku soo celcelisay dad baa carqaladeynaya waa tuunka kugu jira waa xaggee ee tuunka igu jiraayo waa dhiman contractiya ah oo macnaha contractors ah oo barnaamijkan ama qaatay ama doonaya in si gooni ah eh, niman saraakiil ah ay hoos ka egelasiixayaan laakiin inta badan waxaan isleeyahay maamulka oo ugu sarreeya governorka iyo dadka kaleetaba waa dad aada u wanaagsan waa dad bulshada ee isfahamkeeda iyo ee inta badan ee sida daris wanaag iyo loo wada noolaan kara iyo dowladnimadii dariiqii loo mari lahaa intaba ee aanu isla fahamnay Ee, laakiin waxaad moodaa dad kale in si kale ay wax u yara dadejinayaan
aad baad u mahadsantaha guddoomiye